إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakay aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah waxaa sii kordhay khasaaraha askarta maamulka jubbaland ka soo gaaray weeraro shalay lagula beegsaday gobolka gado ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil iyo gabar ka mid ahaa ardayda wax ka barta jaamacadaha magaaladaas qaraxyo ayaa lagu weeraray askarta dowladda federaalka qaar ka mid ah fariisimo ay ku leeyihiin banaadir shabeellaha hoose iyo gado maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saaray qaraxyadii shalay lagu bartilmaameedsaday wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyo odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayaadka ayaa ka tacsiyey geeridii ku timid imaamka beesha abgaal imaam maxmuud xaaji xaamud in ka badan konton qof ayaa ku dhintay tobannaan kalena way ku dhaawacmeen isbuurasho ka dhacday caasimada dalka kowriyada koonfureed دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo axad ah taariikhda hijiriyada waxay ku beegan tahay shanta bisha rabiicul aakhar sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada kusoo dhowaada warka subaxnimo oo faahfaahsan waxaa sii kordhay khasaaraha askarta maamulka jubbaland ka soo gaaray weeraro shalay lagula beegsaday gobolka gado warkaasi warar kale oo ku aadan qaar ka mid ah fariisimo ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin gobolada gado iyo shabeellaha hoose qaraxyo lagula beegsaday waxaa ka waramaya haashim rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadee lasoo dhaafay qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxay ka fuliyeen gobolada gado shabeellada hoose iyo banaadir haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka gado qarax shalay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka lagula beegsaday waddada xiriirisa degmooyinka doolow iyo looq ayaa waxaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku dhintay hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii qaraxa lagu weeraray sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay siddeed askari oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka kuwaas oo la sheegay in saddex ka mid a sideedda ay dhaawacyadoodu garaab yihiin sidoo kale qaraxan loo dhigay ciidamadan waxaa ku gubtay hal gaari oo cabdibilo ah isla gadow guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay qarax la beegsadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku taalla degmada beled xaawo ee gobolka gado waxaana ay wararku sheegayaan inay khasaare gaareen ciidamadaas walow aan la ogeyn tirada rasmiga ah ee wax ku noqotay dhanka gobolka banaadir sidaasoo kale rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday gaari ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan ayaa qaraxa lagula eegtay xilli ay marayeen deegaanka dareedisho ee dhacaduleedka magaalada muqdisho dhanka shabeellada hoosena qarax ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo isbaara u taalay deegaanka danow waxaana uu xilliga qaraxu dhacaya isbaarada ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana soo gaaray khasaarooyin kala duwan waa mahadsantahay haashim ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil iyo gabar ka mid ahaa ardayda wax ka baranaya jaamacadaha magaaladaas ma had ayaa faahfaahinaya
dilal ay geysteen ciidamada dowladda federaalk ayaa siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya askarta dowladda federaalk ayaa wiil iyo gabar arday ahaa oo jaamacado dhiganaya ku dilay magaalada xamar kadib markii ay si bareer ah rasaas ugu fureen ugu horreyn nin goobjoog u ahaa dilka loo geystay wiilka ayaa ka warramay sida uu u dhacay annagoo laamiga xaafad u degeyno istaagaana la dhahay taliya annaga waa annaga waa annaga waaye idinkama idinka harsan la ahay xabadda koowaad uu soo ridayane ninka walaalkeen saaxiibkeen ahaayo waa ku dhacday waa igu taalaayou dhahay waa igu taalaayaadan hadal ugu dambeysay qaadaan maagnay ma qaadi kartidoona dhahay waxaa dhahnay inaana diishamaa ma qaadi kartina dhehee marka falka noocaas oo u dhacay adiga xoog iyo handadaada meesha ku soo qaadan waana la handaday marka walaalkeen cabdiqaadir taaliya cali nuur waxaa u baahannahay ninka noo xiran sharcii islaamku wuxuu qabo in noola marsiiyo ilaa aan sharciga cadaaladda ah ka helno walaalkeen meel aa u duuganayno iyo meel aa u dhaqaajinayno oo ilaah abuurta ma jirto annaga waxaa u taaganna cadaalad sidoo kale gabarta ayaa iyadana waxa uu dilkeedu ka dhacay xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hurwaa waxaana dilay askari ka tirsan dowladda federaalka ehel ka dhalay gabadha la dilay ayaa sheegay in askarigii dilay gabadhooda uu baxsaday islamarkaana uu magaalada dhinac uga jiro gabadhaasi waxay ah ka mid ahayd dadka aqoonta leh oo jaamacadda banaadir dhiganaysay oo la- magaceeda la yidhaahdo asmaa cabdulaahi warsame waxaa shalay ay ku geeriyootay oo lagu dilay degmo- eh, xaafadda suuqa xoolaha gabadhaasi baabuur bay saarneed gabadhaasi gabar kalbaa la socotoo la dhaawacanto saaxiibteed ahayd waxaa dilay oo gacan ka xaqdaran ku dishay askari ka tirsan ciidanka dowladda kabacdina meeshii ayuu kaga baxsaday oo ka cararay ilaa haddana ma hayno cadaalad waxaan rabnaa inaan gabadhaas maskiinta ah ee jaamacadda dhiganaysay oo indhihii waxbarashada qayb ka mid a ahayd in ay hesho cadaalad falalka noocaan ah ay ku kacayaan askarta dowladda federaalka ayaa si istaba joog ah uga dhacay magaalada muqdisho waxaana ka badan inta saxaafadda loo soo bandhigo kuwa qarsoon ee aan la soo tebin maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saaray qaraxyadii shalay lagu bartilmaameedsaday wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka maxamed cali aadan ayaa bayaanka inoo akhrinaya iyadoo laga duulaya amarka allah ee ah in lala dagaalamo cadowgiisa lana difaaca diinta islaamka waxay maanta ciidamada mujaahidiinta fuliyeen howlgal lagu beegsaday mid ka mid a xarumaha cadowga ee magaalada muqdisho xarunta waxaa loogu yeero wasaaradda tacliinta riddada ayaa ah xarun laga soo abaabulo duulaan maskaxeedka ka dhanka ah ummadda muslimka ee soomaaliyeed lagula dagaalamo manaahijta waxbarasho ee islaamiga ah laguna faafiyo manaahijta guracan ee ay gaaladu soo qoratay wasaaraddan oo taageero ka helaysa wadamo iyo hay-ado gaalo ah ayaa ku howlan in nidaamka waxbarasho ee ubadka soomaaliyeed laga saara caqiidada islaamiga ah iyo dhaqankii soo jireenka ahaa ee islaamnimo laguna bedelo cilmaaniyad ilxaad iyo dhaqamo laga keenay wadamada gaalada waxaa loogu yeero wasaaradda tacliinta riddada ayaa sidoo kale kaalin weyn ku leh askareynta ardayda soomaaliyeed kuwaasoo kumanaan ka mida ay ku biireen ciidamada kooxda riddada ee soomaaliyeed halka qaar kalena ay qaab calooshoodu shaqaystinimo ah ay ugu askareynayso wadamo ajaanib ah weerarka ay mujaahidiintu maanta ku qaadeen xarunta waxaa loogu yeero wasaaradda tacliinta riddada waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur soo gaaray dhismihii dhagaraha laga soo maleegayey iyo qalabkii ay ku shaqaynaysay khasaaraha dhimasho iyo kan dhaawaca waxaa ka mid ah saraakiil muhiim u ahaa cadowga gaar ahaana dhanka amniga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ah ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xooga kaga heestaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horor ku ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta islaamka dhammaanteed ay allah keliya uga sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyo odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah ayaa ka tacsiyey geeridii ku timid imaamka beesha abgaal imaam maxmuud xaaji xaamud maxamed daahir cali sow ayaa warbixinta soo jeedinaya waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abu muxamed oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka tacsiyeeyey geeridii ku timid imaamka beesha abgaal imaam maxamuud xaaji xaamud waaliga ayaa si gaar ah ugu tacsiyeeyey beesha mudulood iyo qoyska ah imaamka isagoo kula dardaarmay sabar allahuma ajirnaa fii musiibatina wa akhlifnaa khayra minha waxaan ka tacsiyeynayaa guud ahaan muslimiinta bariga afrika gaar ahaan mujaahidiinta geeridii naxdinta lahayd oo ku timid imaam maxamuud haaji xaamud ilaahay ha u raxmado jannatulfirdows allah ka waraabiyo wuxuu ahaa imaam mujaahid ah waxaa u tacsiyeynayaa beegweynta mandulood waxaan leenahay ilaahay sabar iyo iimaan hanaga siiyo imaamkii la geeriyooday geeridu waa xaq waay inaan sabarno gaar ahaan waxaa u tacsiyeynayaa reer gaabane oo imaamkan islahaan ka soo jeeday gaar ahaan waxaa u taasiyeynayaa asarka abubakar cali yacquub iyo axmed yacquub iyo xasan yacquub iyo jaxweyn gaar ahaan waxaa u taasiyeynayaa cidda reer imaam oo khaasaan ugu dha ugu dhashay xasan yacquub oo imaamka ka dhashay gaar ahaan wuxuu u taasiyeynayaa caa'iladiisa ama qoskiisa oo ugu horeeyo wiilkiisa cabdullaahi imaam haaji xaamud sheekh cabaas abu muxamed ayaa sheegay imaamka inuu ahaa imaam diineed oo qaali ku ahaa wilaayada wax badanna kala shaqeeyey iyagoo lahaa xiriir wanaagsan beesha mudulood wuxuu u horseeday inay isku xukumaan shareecada islaamka sida uu sheegay weriga walaayada iyo imaamka xiriir aad u wanaagsan ayaa dhex yeelay xiriirkooda aad u fiicnaa gaar ahaan beesha uu imaamku yahay beesha mundulood nin u horseeday uu ahaa in ay isku xukumaan kitaabka allah subxaanahu watacaala imaam mujaahid uu ahaa dadkana wuxuu ku hogaaminayey sidii loogu dhaqmi lahaa kitaabka allah subxaanahu watacaala wuxuuna ku dadaalayey oo ku dhiirigelinayey waayihii u dambeeyey oo aakhiru hayaatihii hataa aad ugu dadaalaya soo hanuunsanayo jowlo ayaa galay oo ku soo wareegay wilaayada dhammaan degmooyinkeeda soo wilaayada la socdo aad uu dadka u buraarujin jiray golaha nuqbada wilaayaadka islaamiga ah ayaa iyaguna ka tacsiyey geerida ku timid imaamkii beesha abgaal imaam maxamuud xaaji xaamuud sheekh ibraahim shaacirul islaam oo ah guddoomiyaha golaha nuqbada wilaayaadka islaamiga ah ayaa beesha iyo qoyska u ka dhashay imaamka u diray tacsidaan waxaan ugu tacsiyadaynayaa mujaahidiinta bariga afrika haddaan hoos u soo dego waxaan ugu tacsiyadaynayaa beesha mudulood khaasatan abgaal si khaasa waxaan ugu tacsiyadaynayaa ahladii iyo qaraabadii uu ka baxay waxaan leeyahay acdama allaahu ajrakum wa axsana casaakum wa khafara limayitikum ajarkiina ilaahay ha weynayo cisidiina iyo sharaftiina ilaahay kore u qaado miidkiinana ilaahay subxaanah wa tacaala ha u dembi dhaafo ayaan leeyahay shaacirul islaam oo dhowr jeer la kulmay imaamkii beesha abgaal ayaa ku sifeeyey inuu ahaa imaam caadil ah runtii imaamka wuxuu ahaa imaam caadil ah cadaalad ah dhowr jeer baan kulannay inta aan ka bartay nin oo ma ahayn uurku hays leh oo uurku wax ku qaada ama labalabeeya laba wajiila ah ma ahayn waa nin wuxuu ahaa baxsan saafi ah mujaahid ah si kastaba ha ahaatee imaamkii beesha abgaal imaam maxamuud xaaji xaamud ayaa geeriyooday isagoo safar ah waxaana xanuun hayay uu ku sii ziyaaday muddo afar cisho ah sida ay noo sheegeen ehelka iyo odayaasha dhaqanka shabeellaha dhexe warkan dhegaystayaal saakaya waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan in ka badan konton qof ayaa ku dhintay tobannaan kalena way ku dhaawacmeen isbuurasho ka dhacday caasimada dalka kuuriyada koonfureed maalintii shalay oo sabti ahayd waddankaas waxaa ka jiray ciyaar dhaqameed ay ugu yeereen hooleweyn kaasoo ay kasoo qayb galeen boqolaal kun oo dad oo ku nool caasimada waddankaas ee siyola isbuurasho ka dhacday intii ay ciyaar dhaqameedkaasi socotay ayaa waxaa ku dhintay dad ku dhow lixdan qof iyadoona ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen dad ka badan boqol qof afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka oo la hadlay wakaaladda wararka e f b ayaa sheegay in ilaa boqol iyo afartan ka mida gawaarida gurmadka deg dega ah loo diray caasimada waddankaasi ay gurmad u gaarsiiyaan dadka ay waxyeeladu soo gaartay sawiro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya meydad aad u tiro badan oo daadsan wadooyinka caasimada siyola ee waddanka kooriyada koonfureed warkii subaxnimo dhegeystayaal saakaya aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa